gilab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa jimco saddex tobanka sebtembar sanadka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o e somali com sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood ayaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna doorashada soomaaliya waxay sareexday oo lagu heshiiyey inaan mar damba foor boontifaas lagu noqonaynin sababtaan loogu noqonayn waxaa waa ciladihii doorashadaas ka dhacday nimankii xeerkaas inay ka heshiiyaa la rabay ilaa doorashadu cirka ka dhici maysa xaliba waa inay boosaaso ka dhacdo oo inay garooba ka dhacdo oo waa inay gaalkacyo ka dhacdo oo waa inay baydhabo ka dhacdo waxaa u muuqataa dood kasta meel kastoo laga hadal hayo in lama soconayso doorasha ma dhacayso deetana forbonsit kadib loogu dhooco
waxaad kale oo dhegaysan doontaan xogeyaha guud ee qaramada midoobey caniraada waxaad kale oo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan doodii musharaxiinta madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ee xalay doodaani waxay uga duwanayd dhowr shay waa midoo waxay uga duwanayd waa hareen tobaneeyo kalaa hartay oo waxaa isu soo hartay nus intii tartamaysay oo waa ka koobnayd waa mid midda labaad dad badan oo waxaa ku jiray aan iyagu weli stage isla soo fadhiisan oo aan doodin masalan warren
sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha guuda jimciyadda qurmaha ka dhexaysa oo soo jeediyey qorshe lagu difaacayo goobaha diimaha iyo weliba cibaadada ee dunida
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
maraykanka ayaa sii deynaya malaayiin dollar oo kaalmo ah oo la siinaya militariga ukrain taasi oo ilaa hadda aqalka cad ay hakiyeen saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa khamiistii xaqiijiyey in la sii daayay laba boqol iyo konton milyan oo dollar oo ah kaalmo ka tegaysa wasaaradda gaashaandhigga iyo boqol iyo koob iyo afartan milyan oo dollar oo kale oo ah kaalmo maaliyadeed oo iyadana ay bixinayso wasaaradda arrimaha dibaddu waxyaruun ka hor xilli ay sharci dejintu maamulka uga digeen dibudhaca wakhti hore oo khamiistiiyana wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna shaacisay inay sii deynayso boqol iyo koob iyo afartankaas milyano dollar ee kaalmada xubnaha sharci dejinta ee labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa ku wareersanaa dib u dhacyadaasi istaba joogga ah ee diritaanka kaalmada ukrain oo ah mid lagula hirdamo kooxaha goonogoosadka ee ruushku baritaaro arrintaasi oo daba socota amaba salka ku haysa gudagalkii ruushku gudagalay kremiya sanadkii laba kun iyo afariyo tobankii madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in hoggaanka iiraan ay doonayaan inay la kulmaan taasi oo sare u sii qaadaysa rajada ah in uu diyaarinayo kulan uu dhiggiisa iiraan kula yeesho kulanka guud ee qaramada midoobe ee bishan waxa uu trump wariyaasha ugu sheegay aqalka cad in ay u muuqato in iiraan ay doonayso in la kulmo madaxweyne trump ayaa marar badan tusmeeyey inuu diyaar u yahay la kulanka xasan ruuxaani oo la filayo inuu ka qayb galo kulanka guud ee qaramada midoobey ee new york si kastaba iiraaniyiinta ayaan weli wax jawaaba ka bixin arrintaas ruuxaani ayaa arbacadii weerar ku qaaday maamulka trump oo cadaadis ku kordhiyey iiraan wuxuuna sheegay inay qasab tahay in maraykanka ay fahmaan in cadaawadda iyo dagaal oomanaanta aysan waxba u tari doonin xiisadda teheraan iyo washington ayaa sare usii kacday tan iyo bishii may sanadkii aynu kasoo gudubnay markii uu trump ka baxay heshiiska nucleerka ee islamar ahaantaasina uu qaaday tallaabooyin uu cunuqabatayn cusub ku soo rogayo wadankaasi iiraan iiraan ayaa intaasi kadib waxa ay kaga jawaabtay inay dib ugu laabatay hogaansanaanta inay dib uga laabataan iraade u hogaansanaanta qodob ka mid ah heshiiska nucleerka ayna dib u bilaabayso qeybo ka mid a barnaamijkaasi bacraminta hubka nucleerka
garoonka diyaaradaha ee magaalada london ee hitro ayaa maanta weli furan xilli ay jiraan qorshayaal ay dad isbeddelka cimilada u dhaqdhaqaaqa ay ku samaynayaan dulumaadyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska meel u dhow goobaha ay diyaaraduhu ka haadaan ee garoonkaasi kooxdan oo lagu magacaabo hitro bows ayaa qorsheeyey in diyaaradaha ay ka joojiyaan ilaa shan kilomitir oo droniska amaba diyaaradahaasi aan duuliyaha wadayn ama duuliyaha lahayn ay adeegsanayaan tallaabadan ayaa looga dan lahaa in dowladda cadaadiisa lagu saaro inay si adag u joojiso qiiqa kaarboonka hase yeeshee wakaaladda wararka ee reuters ayaa iyaduna maanta ku warramaysa in tallaabadaasi ay joogsatay markii droniska amaba diyaaradahaasi ay goobtaasi ka duulin amaba aanay duulimaad ka samaynin sidoo kalena garoonku sidiisii uu sii shaqeeyey qoraal lagu baahiyey website-ka amaba mareegta ay leeyihiin garoonkaasi hitro ayaa lagu sheegay in dhabbaha diyaaradaha iyo weliba kuwa ay gaadiidka tagsiyadu isticmaalaan ay furan yihiin islamarkaana ay si buuxda u shaqaynayaan inkastoo ay jireen isku dayo lagu carqaladaynayo garoonka iyadoo si sharci darra loo adeegsanayo diyaarado daroon ah si loo mudaharaado islamarkaana looga duulinayo meel u dhow garoonkaasi maraykanka iyo shiinaha ayaa kordhiyey tallaabadooda niyad wanaagga leh ee la xidhiirta dhammaynta dagaalka ganacsiga labada dhinac iyadoo labada dale ee ugu dhaqaalaha badan dunida ay isu diyaarinayaan inay yeeshaan wadahadallo ganacsi horkoodu sarreeyo afhayeen u hadlay wasaaradda ganacsiga ee dalka shiinaha guanfing ayaa sheegay in waxyaabaha uu doonayo in shiinaha uu ka iibsado maraykanka ay ka midka yihiin digirta iyo doofaarka guanfeng ayaa sheegay in shiinuhu uu soo dhoweynayo tallaabadaasi niyad wanaagga ee maamulka maraykanka iyadoo dalka shiinaha uu rajaynayo in labada dal ay si wanaagsan ay u abuuraan shuruudo ku habboon wadaxaajoodka dhinacyada ganacsiga la xidhiidha madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay inuu dib u dhigayo canshuur gaaraysa bilyan oo dollar oo maraykanku ku soo rogi lahaa alaabaha shiinaha ilaa iyo bisha oktoobar ee soo socota
galab wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka imanayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a aan ku bilownay ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay dagaallo shalay galab ka dhacay nawaaxiga magaalada marka ee soomaaliya kuwaas oo dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba ururka al-shabaab sida uu ku soo warramayo amaba uu ku faahfaahinayo wariyahayaga koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh iskoorimaadka uu habeennimadii xalay ka dhacay duleedka degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ayaa wuxuu u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan magaalada marka goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in magaalada marka laga maqlayay dhawqa rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen iyadoo dagaalkana labada dhinac uu kasoo gaaray khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac wuxuu bilowday iskoorimaadka markii ciidamada dowladda soomaaliya ay howlgallo ka bilaabeen deegaano duleedka ka ah magaalada marka gaar ahaan tacshiiradda waxay bilaabatay markii deegaanka jilib marka ay weerareen ciidamada dowladda halkaasi oo ay fariisin ku lahaayeen kooxda al-shabaab waxaa lagu soo waramayaa in labada dhinac ee dagaalamayay ay ka geeriyoodeen ilaa shan ruux iyadoo tiro ka badan toddoba ruuxna uu dhaawac ka soo gaaray ilaa iyo hadda lama oga dad shacaba inuu khasaare ka soo gaaray dagaalka agaasimaha fanka iyo suugaanta koonfur galbeed cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur al cadaala oo ka mid ah guddiga qabanqaabada soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maalinta berito oo sabti ah la filayo inuu gaalo magaalada marka ayaa v o a u sheegay in dagaalku uu ahaa mid shabaab looga saarayay deegaanka jilib marka oo fariisin ay ku leeyihiin shabaab maadaama ra-iisul wasaaraha uu tagaya buu yidhi magaalada marka dagaalka wuxuu ka dhacay meel u dhexeysa degmada marka dowlada jilib marka ciidamada afar iyo tobanka octoobar ayagoo howlgal ka sameynayo inta udhexeysa marka iyo jilib marka ay iskahorimaad yar la kulmeen kooxihii nabadiidka ahaa kadibna waxa waaye meeshay ka carareen mid dhaawac ku carareen marka khasaare maa jira oo dagaalka ka dhashay ha khasaaraa jirtay ay soo gaareen ciidamada nabadiidka ah rabay inay soo weeraraan magaalada marka khasaare baana gaartay dhimashada waxay gaaraysaa ilaa saddex markii dambena difaacii meeshii waxaa ku baxay gudoomiyihii gobolka shabeelada hoose ibraahim ali najax gudoomiyihii degmada marka sanatar xuseen cali xaaji cabdalla oo ku sugnaa ahaana horbacii loo tegaya ra-isul wasaare ayaa ku baxay meeshii ilaa furuntii tageen ilaa jilib markii u dhawaaday marka hadda magaalada marka waa magaalada magaalada way degan tahay goobtii dagaalkii oo ka dhaceen waa degan tahay ciidamada afar iyo tobanka oktobara jooga iskoorimaadka ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre la filayo dhowaan inuu gaaro magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose wuxuuna ra-iisul wasaaraha muddo toddobaada ku sugnaa deegaano koonfur galbeed ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
magaalada houston ee gobolka texas waxaa xalay ka dhacay doodii saddexaad ee dhex marta tobanka musharax ee ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga xubnaha xiliga tartamaya waxaa ra'yiga dadweynaha hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee joe biden waxaa ku xigta senatarada laga soo doorto massachusetts elizabeth warren waxaa ku xiga berni sanders iyo camilla harris haddaba sida ay u dhacday doodii xalay ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay cabdikhafaar cabdiwardheere oo ka fahallooda arrimaha maraykanka iyo caalamka waxay ka hadleen dhammaan waxyaabaha hadda la isku hayo oo maamulka hadda ayna uu gacanta kula jiro iyaguna ay ku tartamayeen ay ugu horeyso waxyaabaha xasaraduhu ay ka taagan yihiin maraykanka sida qoryaha dadku iska haysto iyo sidii looga aruurin lahaa socdaalka iyo dadka muhaajiriinta ah oo koonfurtaas ka soo gelaya inta badan ama dalkanba sidiisaba dadka soo galootiga ah waxay aada uga doodeen arrimaha caafimaadka ganacsiga oo gaar ahaan tariifadii iyo shiinaha baryahan waa taarugeydo uu dagaalku kala dhexeeyey xagga canshuuraha la isa saarayay xagga ganacsiga aad bay arrintaasna uga hadleen iyo sidii qof waliba uu ka yeeli lahaa iyo weliba amniga iyo ciidamada dibadda ka jooga sida dalka afghanistan ciraaq iyo iyo dhammaan sida loo loola tacaalayo argagixisada caalamiga ah iyo waxay weliba aada uga hadleen arrimahan cimilada ku saabsan ama environmentga waxa loo yaqaano oo hadda arrimaha aadka ugu kulul ah sida maaragtay sidii laga yeeli lahaa global warmingka waxyaabahan loo yaqaano oo cimiladan xumaanaysa iyo weliba tacliinta iyo macalimiinta iyo sidii laga yeeli lahaa marka waxay ka hadleen arrimaha bulshada iyo adeega guud iyo wax kasta oo dalkan hadda waxyaabaha ugu kulul ah hadda ama maamulkaani gacantaha ku hayo ama ayagu qorshayaal ay soo jeedinayaan ha ahaadeen musharaxiintii dooda ka qayb galaysay mid la dhihi karo wuu ugu hadalla cadcaddaa ama qodobada uu ku hadlay si weyn bay uga duwanaayeen hadaladii hore uu sheegi jiray ma jira runtii labo aad bay iskugu dhowaayeen oo haweeneyda warren la yiraahdo iyo berni sanders labadaas waxaad moodaa inay aada isugu dhowaayeen oo sida ay u arkaan arrimaha caafimaadka iyo la dirirka shirkadaha waaweyn oo waddankan gacanta ku haya iyo waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa inay layn ay isla garaacayeen ay aada isugu dhowaayeen inkastoo labaduba run ahaantii ay aada ugu cadcadaayeen maantayto hadalkooda uu aada u cadcadaa oo aada mooddo inay dhibco fiican soo hoyin kareen laakiin weli waxaad moodaa isaguna ninka ugu wada horeeya meesha dhan joe biden inuu isaguna uu run ahaantii uu aada iyo aada isu difaacay maadaama uu ahaa isagu ninka ugu horeeya oo markii doodu bilaabatay la tuhmayey inuu inuu adkaysan doono booskiisa iyo in kale tobankan qof ee hadda ugu sarreeya marka la eego ra'yiga dadweynaha markay noqoto xisbiga dimuqraadiga oo dee tartankan ay ku kala harayaan u kala codayn doona maxay yihiin qodobada ay ku kala xulanayaan ma waxa weeyaan dhaqaalaha iyo caafimaadka barnaamijyadooda mise waxa weeyaan qofka ka guuleysan kara madaxweyneha hadda talada haya donald trump qodobka ugu weyn oo hadda dadka dimuqraadiga ah oo u codaynaya dadkan kala dooranaya ay isha ku hayaan waxa weeye yaa ka adkaan kara donald trump oo hadda madaxweynihii hore joe biden hadda dadkoo dhami ay ku siinayaan dhibcaha wax kale maaha waxay leeyihiin isagu khibradiisa iyo dhinac kasta markii laga fiirsho waa ninka keliya oo aada laysugu hadlayn karo taas waa qodob laakiin qodobada kale oo muhimkaa waxa weeye oo ay ku kala dooranayaan sida ay dadku u kala xag jirsan yihiin waxyaabahan progressiveka loo yaqaan marka dhankan biden iyo warren waxay jiraan meesha hadda la leeyahay baska ama asaaska xisbiga dimuqraadigu dhinaca uu u badan yahay bay jiraan arrintaasina aad bay waxay ugu yeelanaysaa lug ugu yeelanaysaa sida dadku ay u codeeyaan maadaama inta badan dimuqraadigu hadda ay xag jirkaas bidixda ay u badan yihiin marka labadaa qodob baad moodaa inay ugu muhiimsan yihiin yaa salka dadka ah oo asaaska ah yaa u dhow sida warren iyo ninka la yidhaahdo berni sanders iyo yaa ugu dhow inuu ka adkaado donald trump labada kun iyo labaatanka oo arrinta joe biden lagu tuhumayo sidaasay u kala qaybsan yihiin baad moodaa qodobada waa gartay doodan xalay dhacday waa doodii saddexaad ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga wax ay kaga duwanayd ma jirtaa doodii hore wax weyn bay uga duwanayd doodaani waxay uga duwanayd dhowr shay waa midoo waxay uga duwanayd waa hareen tobaneeye kalaa hartay oo waxaa isu soo hartay nus intii tartamaysay oo waa ka koobnayd waa mid midda labaad dad badan oo waxaa ku jiray aan iyagu weli stage isla soo fariisan oo aan doodin masalan warren iyo biden oo labaduba ahaa dadkii ugu horreeyey xagga dhibcaha markii powelka la qaaday ama la qiyaasay waa markii ugu horreysay oo ay iyaguna ay dood iskugu yimaadaan iyo barnaamijyadii laga hadlayey oo runtii aad iyo aad uga qoto dheeraa marka loo fiirsho doodihii hore kaasi waxa uu ahaa cabdikhafaar cabdiwardheere oo ka faalooda arrimaha maraykanka iyo caalamka wuxuuna u waramayey haaruun macruuf iyagoo markaasi ka hadlayey doodii xalay dhex martay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga oo doodoodii saddexaad ahayd waxaana rayi ururin la sameeyey ilaayo hadda ka horeeya codadkaasi madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden iyo elizabeth warren iyo sidoo kale berni sanders iyo kamala harris kuwaas oo dhammaantood ka mid ah xubnaha safka hore kaga jira ra-y ururinta la sameeyey waxaadna ka dhegaysanayseen waraysigaasi v o a
galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba xogayaha guud ee qaramadii midoobay antonio guteres ayaa qaaday tallaabo cusub khamiistii shalay si loo ilaaliyo goobaha diimaha ee dunida ku yaalla xili ay sii kordhayaan weerarada lagu hayo wariyaha v o dee qaramada midoobay uga soo waranta margaret bashiir ayaa ku soo waramaysay in guteres oo uu ah xogayaha guuda qaramada midoobay ee uu ku baaqay in goobaha diintu ay noqdaan meelo cibaado balse aanay noqonin goobo dagaal wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya tallaabadan cusub ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay sii kordhayaan weerarada lagu qaadayo masaajidda kiniisadaha iyo meelaha ay yuhuuddu wax ku caabuddo islamarkaana ay soo kordhayaan hadallada diinnacaybka ku salaysan xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa u sheegay wariyaasha in qorshihiisan cusub uu talooyin siin doono waddamada si uga caawiyo inay xaqiijiyaan badbaadada goobaha lagu cibaadaysto iyo dadka ku cibaadaysta labadaba waxaa kaloo uu sheegay in qorshahan uu horu marinayo isu dulqaadashada iyo wadanolaanshiyaha dadka haysta diimaha kala duwan ee dunida ku nool
goobaha diinta waa astaamo xoog badan oo ka tarjumaya dareenka iyo waxaan aaminsannahay marka dad loo weeraro diintooda iyo waxa ay aaminsan yihiin dartood waxaa meesha ka baxaya dhammaan qiyamka bulshada meelaha wax lagu caabudo ee dunida waa inay noqdaan meelo badbaado oo ka tarjumaya nabadda ma aha inay noqdaan goob argagaxa oo uu dhiig ku daato
bishii juun ayay ahayd markii antonio guteres uu bilaabay dadaal wax looga qabanayo sababaha asalka u ah hadallada nacaybka xambaarsan ee dunida ku soo kordhaya guteres ayaa ka digay hadallada noocaasi ah inay kicinayaan dulqaad xumo dunida oo dhan ku baahda wuxuu si gaara farta ugu goday siyaasiyiin uu sheegay inay dhiirageliyaan ajnebi nacaybka isra nacaybka islamarkaana beegsada dadka laga tirada badan yahay qaxootiga iyo dadka muhaajiriinta ah inkastoo uu ka gaabsaday inuu magac dhabo siyaasiyiinta uu sheegay inay dhiirageliyaan nacaybka noocaasi ah
marka qofka siyaasiga uu gaas ku shubo xabadda ololaysa dhammaanteen halis ayaan ku jirnaa kadib weeraradii bishii maaj ee sanadkan lagu qaaday masaajido ku yaala magaalada christchurch ee dalka new zealand ee ay ku dhinteen in ka badan kontonka qof guteres waxa uu booqday dalkaasi si uu la tacadufo midnimana ugu muujiyo dadka waddankaasi wixii markaa ka dambeeyena wuxuu xiriir la samaynayey dowlado madaxda diimaha ururada diinta ka shaqeeya bulshada rayidka ah iyo mas-uuliyiin kale si bal layskula qaabeeyo qorshe lagu ilaalinayo ammaanka goobaha lagu cibaadaysto
warbixintaasina dhegeystayaal waxaa noo soo dirtay wariyaha v o da uga soo waranta qaramada midoobay margaret bashiir waxaana inoo soo koobayey wariyahayaga maxamed colaad xasan
markana kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka haaruun macruuf ayaa soo jeedinaya
lix iyo toban bilood ayaa ka dhiman xilliga uu ku egyahay muddo xileedka dowladda xilligan jirta waxaana soomaaliya loo diyaarinayaa doorasho hase yeeshee waxaan weli kala caddayn nooca doorashada ee waddanka ka dhici doonta iyo sida ay saamilayda siyaasadeed ugu heshiin doonaan waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti igu ah xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada qaran foosiye yuusuf xaaji aadan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka islamarkaana ka tirsan hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadda cabdirashiid khaliif xaashi madaxa macadka daraasaadka heritage oo dhowaan daabacay warbixin ku saabsan hannaanka doorasho ee waddanka ka dhici karta iyo xamse cabdi barre oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka jubbaland hadalkana waxaa ku horeynaysa xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari oo ka jawaabaysa su'aal ku saabsan nooca doorasho ee waddanka ka dhici doonta nooca doorashada iyo habka doorashada ee noqonayso waa arrin sharci lagu soo saaro sharcigaas markii lagu soo saaraana lagu dhaqmaa laakiin doorashada sida loo hirgelinayo iyo sida loo qabanayo waa hal nooc oo aan kala duduwneyn muxuu ahaa qabashadeeda technical waxa nagu xayiran waxaa waaye oon sheegi karnaa markaas sharcigaas doorashada markaa helno inaan doorashadii noocaasaa loo qabanaa aan yidhaha oo sharcigii aan sheegna annagu ma nihin sharci dudiyaasha waxaa nahay technical doorasho waa la qaban karaa keliya sharcigaas in waktigeeda loogu talagala la keeno dhaqaalihiina la helo oo intiisa badanna uu ballan qaadan yahay hadda dhaqaalaha waaye waad ka wareegtay laakiin waan ku soo laaban doonaa cabdirashiid khaliif Ma doorasho wareegin.
do- doorasho Ma noo- wareegin.
hor- horta qodob waad ku saxantaha oo sharcigii doorashada weli lama ansixin marna weydiin kartidba doorasho noocee ahaa la qabanayo ayadoon sharcigi soo bixin sharcigaas sheegayo doorashada nooca la qabanayo inta kale dadka kale mana awaala la iska wadaa La- laakiin sharcigay ku qoran tahay doorashada nooca ha lagu soo heshiiyo laakiin xalima markaad hadlaysaan guddigiina waxaad dhahdaan doorasho hal qof iyo hal cod ayaan waddan ka qabanayna shiro jaraa'id oo kala duwan baad ku sheegtay doora waa haddaanba kuleeyahay doorasho hal cod iyo hal qof ahaan ka qabanaynaa laakiin nooca doorashada ay noqonayso oo lama qabanayo mid wadankoo dhanaa laga qabanaa ma gobol gobolaa loo qabanaa ma degma degmaa loo qabanaa ma xaafid xaafida loo qabanaa waxaan soo cadaynaya sharciga doorashada waaye cabdirashiid khaliif maxaa ka hirgeli kara oo suuragala markaad fiiriso xaqiiqada waddanka doorasho nooceeyaa ka dhici karta runtii ma- muddo hore baa eh, sanad iyo webi ka badan baa guddoomiyihii baarlamaanka markaas jiray jawaari wuxuu u qoray waraaq eh, xaliime yari iyo guddigoodu waraaq guddigoodu waraaq u qoray wuxuu weydiiyey marka eh, si doorasho qof iyo cod ay u dhacdo maxaa loo baahan yahay eh, in la sameeyo marka shuruuc ay ka hadleen in la- sheegeen in loo baahan yahay eh, dastuurka in la dhamaystiraa loo baahan yahay oo nooca doorashada lagu qeexo eh, dhaqaalo wax- waxyaabo badan oo ay taxeen markaas iyagu ay tiriyaan ay guddoomiyuhuna og tahay waxaa ugu horeeya xeerka sharciga doorashooyinka Eh, sharciga doorashooyinka hadda ayaan ayadii xukuumaddu wax gudbisay waa iyadii eh, aq- aqalka sare ee aqalka baarlamaanka ee guddi shan iyo toban qofa saaray guddiga anigu waa la kulanay daraaso aan ka diyaarinay arrimaha doorashada kala doodnay marka eh, horta inay guddigu shaqeeyaan oo afarta sano shaqeeyaan aad baa loogu baahnaa ay iska diyaarsadaan waxooda laakiin eh, doorasho siday dalkaan uga dhacdo waxaa loo baahan yahay in dadka siyaasadda go-aanka ka leh oo saameeleyda siyaasadda ah inay horta ka heshiiyaan nooca doorashada dha- eh, nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa bal maamul goboleedyada iyo dowladdu waa kala taagan yihiin marka iyadoo siyaasaddii saan u cakirin tahay inay aniga guddiga ay walaashay xaliimo ay madaxda ka tahay inay dadka rajo geliyaan waxaa uga fiican inay runta u sheegaana dhahaan markay ceelada iyo heshiisaa xoola biyo cabaan dadkii ku heshiin lahaa sharciga ama dejin lahaa ama hanaanka ka heshiin lahaa ee joojiya is- isqabqabsiga joojiya ama doorasho ma dhacayso haddaad saan kusii wada laakiin sharciga in la niyada loo dhiso iyadoo dadkii ceelka xoolaha biyaha keena ay isdagaalsan yihiin sharcigiina aan la iska afgaran hanaankiina la iska afgaran dastuurkiina la dhamaystirin ee halkaas waxaa ka dhici karta macnaha iyaga hadhow inay warra ku noqoto oo ay ku wacigoobaan baa dhici karta marka dadkaan eed ma lahan guddigaan eed ma lahan laakiin siyaasiyiinta eh, hor fadhiya in horey loo socdo macnaha taas in laga hadlana waa daruuri macnaha waaye waxaan siinayaa foosiye yuusuf xaaji aadan baarlamaanka ayaad ka tirsan tahay xisbina waad hogaamisaa ku talagalkiina muxuu yahay doorashada soo socota maxaa laydiin sheegay idinka doorashada soo socota in qaabkee loo geli doono anigu sidaan haysto ama sida aan waayadan oo dhan maaragtay arkayna ama qoraal ahaan noqotay waxay ahayd sije- inay eh, labada kun iyo toddoba iyo tobankii baydhabo lagu shiray go-aan lagu soo gaaray in eh, doorashada proportion representation nidaamka isu dheeli jiran in maaragtay ay doorasho noqonayso hal qof hal cod Eh, kismaayona lala tegay mar dambe kismaayona lagu abrisgaray inkastoo waxyaalo lagu sii daray welwel doorasho hayay eh, dowlad goboleedyada oo ah inteedaan ka helaynaa daraasadayadii hoos muuga dhacaysaa nambarkii hore iyo waxyaalaha inkaasa marka anigu sidaan haysto ama annagaa xisbiyadaan haysano ama hadda sh- sharciga doorashooyinka ku qoran ee draftka ay hadda la- la ke- baarlamaanka la keenay waxa weeye waa doorasho eh, maxay ahayd kay eh, pro- proportional representation ama nidaamka isu dheeli tiran doorashadii marka waa la ogyahay say tahay waana systemka dowladaha dagaaladu ka dhacaan ugu eh, sahlan ee ugu fudud ee doorasho haddii soomaaliya ay ku meeraysato dadku ku meeraystaan eh, maxay tahay reer hebel iyo reer hebel iyo qabiil iyo four point five hore loo socon maayo anigu waxaan qabaa doorasho waa la qaban karaa maybe inay dib u dhacdo dhowr bilood maybe inay ilaa labiyo toban bilood xitaa dib u dhacdo laakiin doorasho way dhici kartaa systemka la qaatana waa systemka ugu sahlan xisbiyadiina waa diyaar guddigii waa diyaar sharcigii axyaabta wuu jiraa kii kalena haddaa la wadaa constitutionkana kii hore inkastoo ay qasab tahay in constitutionka la dhamay kii hore ayaa loo lagu shaqayn karaa way mid ka mida eh, waxyaabaha hortaagnaa in la dhammaystiro hanaanka doorashada waxaa ka mid a khilaafka u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada jubbaland oo ugu dambeysay iyo doorasho maamul goboleed hadda ka dhacday xamse cabdi barre doorashadii maamul goboleedkaad qabatay laakiin haddana maadaama aad khibradaada adoo eegaya sidee ugu habboonay ku dhici kartaa ama qaabkay ugu habboonay ku dhici kartaa doorasho heer qarana waan jeclaan lahaa anigu inay doorasho dhacdo laga baxo nidaamkan four point five-ka axzaab loo gudbo ee dadku soomaaliyeed la siiyo xaq ay ku doortaan madaxdooda aad baan u jeclaan lahaa laakiin waxaan u malaynayaa aad baan isu garanaynaa ee, xoog badan baan intana waradan ka wada haynaa wadanka iyo sida u socdo waxa weeye guddiga doorashada ee, walaashii xaliima madaxda ka tahay runtii ee, xog hoos aad baan soo warhaynaa shaqo aad u ballaaran ayay qabteen mayna nasanin aad iyo aad bay u dadaaleen Ah, laakiin ani waxay la tahay ilaa hadda caqabado badan baa hortaagan inay sidii la rabay wax u dhacaan oo amniga uu ku jiro arrimo siyaasadeed baa kamid ah caqabado siyaasadeed oo xoog badan cabdishiid baa taabtay runtii caqabado dastuuri ah baa jira runtii oo dhib badan oo u baahan in la dhammaystiro oo qodobka toddobaatan iyo labaad ee kirada xubnaha aqalka sare uu kamid yahay oo u baahan maaragtay in in in dastuurkii lagu dhammaystiro ay u baahan tahay caqabad ka taagan tahay Eh, waxaa kamid a eh, caqabado maaliyadeed timeka la haysto aad u yar ayaa kamid a aniga waxay la tahay sidii aan doonaynay eh, suurtagal ma aha kulligan saan jeclayn suurtagal ma aha aad bay u adag tahay waxaanan anigu kolley a- aan ku talin lahaa noocay rabtaba ha noqdo laakiin in balandis oo nooca hadda guddiga doorashadu ay u dhigeen oo aan aniga u arkayo in reality inayna suurtagal ahayn eh, waktiga intuusan inaga dhammaanin waxaa seenaan lahayd in balaan kale oo balaandiya iyo qorshe kale oo eh, maxaan ku dhahaa eh, intaan wax isku dhammaanin eh, eh, looga gudbo in la sameeyo ayaan aniga jeclaan lahaa waayo xaliima yarey haddaan ku imaado een, kaba soo qaad sida aad sheegtay doorasho qof iyo coda way dhacaysaa baad tiri meeshay ka dhacayso iyo qaabka u dhacayso iyo waa waa arrin dambe haddii doorasho ay saas u dhacayso ma ergooyinkii baa la adeegsanaa oo la badinayo ma dadweynaa la diiwaan gelina haddii la diiwaan gelinayo qofka maxaa lagu garanaa qofka uu yahay halkee laga diiwaan gelina dhulka qaybo ka mida ayaan la tegi karin bal sharax arrintaas tan marka ugu horeysa een, marka hore een, een, dadka wanaag in loo sheegaa fiican negativity in lagu dheganaado maaha wadankaana waa inuu ka gudbaa nidaamkan qabaliga oo ah mo- ah, lagu xujeynayo oo lagu haynayo oo shan boqol oo qof iyo afar boqol oo qof ay rabaan ayaga inay saas u haystaan ay ku xujeeyaan qofka soomaaliga maanta wuxuu rabaa inuu inta meel tago uu codkiisa dhiibto waana la heli karaa oo waa la dhiiban karaa ma aha in isbaaro loo dhigto isbaarada ha laga qaado dadka baarlamaanka markaan tagna uu jawaari uu noo keeno uu sheegayo waxa waaye saddex sano ka hor waa saddex sano ka hor maxaa la qabtay arrimahaas sagaalkii qodob maxaa laga qabtay in laisweydiiyaa roon kulli waa la qabtay intaan ka ahayn sharcigaas doorashooyinka arrinta nabadgelyada arrinta nabadgelyada haddii doorasho la qabto waxaa la tegaa meel kasta oo soomaaliya ka mid ah oo siyaasaduna noo musaabixayso nabadgelyaduna noo musaabixayso maanta soomaaliya waxaan ku qiyaasi karnaa haddii aan cariirino cariirino laba milyan ilaa saddex milyan oo qof inay codkooda si xora u dhiiban karaan maxaa looga hortaagan yahay marka inay dhiibtaan waa diyaarsan tahay waa la geli karaa saamileyda siyaasaduna waxa ay ku heshiiyaan waa sharci sharci ay ku heshiiyaan sharciga doorashooyinka oo isagana wuu socdaa la tashigiisii iyo heshiiskiisii xisbiyadaa lala shiray civil societygaa lala shiray guddigeenaa lala shiray cabdirashiida waa lala fariistay waxaa la aadi hirshabeelle gobolada kale oo dhanaa loo socdaa by octoober isagoo wada tashiga dhan lasoo geliyay waxa lagu heshiinaya waa isaga faamileyda waxay ku heshiinaysa waa isa waa waa isaga laakiin haddii la leeyahay maya aniga lix xildhi xildhibaanaan lahaa qabiilkeyga waa inaa meeshaas ay joogto ayaan doorasho la gelin iyadooba haddii la galo lixdii xildhibaan la heli karo haddana aniga aan noqday hadda inta ay taagan tahay waa arrintiis cabdicashiid doorasho lama geli karo waa la hortaagnaanaya beentaas iyo iyo midibxumadaasaan dadka u sheegaynaa waan jecelahay iyo ma jecli ma aha doorasho waa la geli karaa indhaha hala furo hala ogolaado in la galo Waaya, waxaa loo galaya nidaamka doorashada sidii lagu soo sheegaa loo galayaa degmo kastaa la tegaa iyadoo intaan xaalada kasii xuntahan waxaan tagnay afar iyo labaatan degmo ee soomaaliya ku taalo oo mid kasta aan lagu helno ku tagnay oon soo aragnay in ka badanaa lasii heli karaa proportional representation aana la yiri sababta loo yirina waxaa wadamada oo i- nidaamka ismatalaada sababta loo yirina waxaa wadamada dagaalada kusoo ragaada oo ka baxayo oo raba inay doorasho galaan doorashada ay isticmaalaan waayo waxaa lagu heshiin karaa sharcigaas doorashooyinka sharciga doorashooyinka ha lagu soo heshiiya waa la qaban karaa laakiin banaanbihii waxa la yidhaha anaka guddigeena doorashada kuma shaqaynayno hadday laakiin ay keensadaan saamileynta siyaasadda hadda anaka awlaanaan cod ku lahayn ba anaka teknikaalanahay waaya, waa mahadsanta waaya cabdirashiida waxaan rabay wax yar inaan kaa hormariyo foose yuusuf xaaji aadan haddiiba aan dastuurkii dib u eegistiis iyo qodobadii la ansixin lagu heshiinin s- sidee hore loogu soconaya fawziyi intaysa bilna aan ku saxa haaruun dastuurka doorashada proportional representation ee la qabanayo maanta waxba ugama jiraan waa laga maarmi karaa waxa ugu weyn waxaa waaye qofka cod bixinaa siduu yahay isagana waxaa la sameynaa diiwaan gelin waxa loo baahan yahay oo loo baahan yahay oo loo xayiran yahay waa sharciga doorashooyinka waa mahadsanta Wa- waaya foosiya aniga waxay la tahay een, xaliimo hadalka ay tiri waa sax weeye horta plan b in la diyaariyo maba loo baahno haddii kale hore loo socon maayo Een, doorashada xataa haddii ee, meelaha lasoo ee, eegay oo dhan laga tago lix- labada kun iyo lix iyo tobankii ma- caasimadaha dowlad goboleedyada iyo banaadir baa lagu haddii xitaa xumaato intaasaa lagu samayn karaa xataa haddii yani nabadgelyo xumo kale xumaato marka doorashadii waxay dan u tahay dalkoo dhan baa dhibaato iyo caqabad kale ku jira haddaanaan hore u soconin oon hore loo dhaqaaqin halkiibay dad badan oo cadowga soomaaliyeed ay dani ugu jirta intoo doontaas lagu jiro oo la qaybsanaado hadda waxaa igu maqaala ah koonfur galbeed waxay ka warwarsan yihiin armakuraasida ay koob iyo lixdankii ay ka yaraataa haddii doorasha dhacdo distriktyadaasi yar waxaan qabaa hadday labaatan xisbi soo baxaan ama toban soo baxaan haddii min toban xubnood lagu daro oo koonfur galbeeda mid ay ka qayb qaataan boqol bay heli karaan xildhibaan marka waxa weeye un dadaal baa loo baahan yahay iyo farsamo system wixii lagu dhaqaajiyo laakiin haddaa cabsi uun iyo fobia qabno oo la yidhaha waxbaa dhacaya waxbaa dhacaya wax horena loo socon maayo dalkana sida loo qaatay baa loo qaatay waxyaaxdaa loo goostay cid waliba inbay leedahay adduunka saas un weligeen ahaanayna doorbay saasa khatar bay generationada soo socda u tahay in hore looga socdaa fiican waana laga socon karaa waaya su-aal baan horta isweydiinaynaa hadda si ay dadweynuhu u fahmaan su-aalaha la isweydiinaya waxaa ka mid a hadda hadalka xalimayeri cabdirashiid aan su-aasha weydiinaya hadalka xalimayeri waxaa ku jirtay laba milyan haddii la helo labada milyana codaynaysa marka su-aasha dadku isweydiinaya waxa weeyaan haddii lagu soo gelayo baarlamaankii nidaam xisbiye ah oo xisbigaba taageerada ama kuraasta uu helayo inta code uu helo ay tahay degaanadu way kala cod badanayaan sababtoo ah degaanana ma xasiloona oo lama tegi karo oo gobolka jubbada dhexe oo dhan dhammaantiis al-shabaab baa haysta marka jubbada dhexe iyo koonfurta soomaaliya iyo puntland inay dadka ka codaynaya isku mid noqon maayaan marka su-aali waa taas cabdirashiid aan ku weydiinaya su-aasha labaad sidee looga dadka baarlamaan ka soo galaya ama matalaya somalilan sidee loogu codayna horta eh, hanaanka ay walaalahay xaliimo iyo eh, xildhibaanada eh, eh, fawsiye ay ay carabka ku- ku adkeeyeen oo macnaha ay u bixiyeen maxaa la yidhahdaa eh, proportional representation eh, anagu hadda daraasaan qornay doorashooyinka soomaaliya ku hablaan ku qornay eh, kaas waxaan u bixinay baydhabo proposal baan u bixinay ama soo jeedintii baydhabo lasoo bandhigay hanaan xun ma ahan waa fiican yahay haddii hadda soomaaliya hanaankaas ay lagu heshiiyey in lagu codeeyo hanaan xun maahan waa hanaan fiican meelena waa ku culaysa waa ka leeleeyahay laakiin isku soo duuduub wax wax yar sharaxa wax yar sharax cabdir cabdirashiid oo si kooban u sharax daraasada aa qortay oo guddiga doorashada aadan waxba ka weydiinin meeshaa marayna oo sagaalkii su-aalooda saddex sano aa kusoo noqonaysid daraasadaas maxaa ma say u noqon kartaa daraasad oo oo oo oo muxuu ahay runta sheegaysa waaya xalima wax yar u kaada cabdirashiido bal sharax wax yar marka hore inaa imaajid xafiiska ah waxa dhan kuu sheego sagaalkii su-aalood oo saddex sano ka hor saddex sano waa shaqayna waa ka digna su-aalahaas waa lagu soo celcelinaa marka wa- waaya cabdirashiid aan siino mero xaliima waa mahadsan tahay horta garowa hotel a hotel a la yirahdaa kugu isma imaamaan ku yidhi xafiidka iyo imaa waxaan oo dhan waa kuu sheegaynaayo xalima wax yar u kaadi Xalimeero sheeg.
xalima xalima wax sug walaal cabdirashiid si waqti ha kuu jawaabeen ha- ha marka waa sagaalkii qodoba aad tirid ee jawaari oo i weydiiyey hadda waxaa tiri hal xaba maahane maxaa la yidhaha inta kale waa dhamaystirnay waxaa kamid ahaa sharciga doorashooyinka kamid ahaa ee hadda diyaar maahan dhamaystirka dastuurka kamid ahaa diyaar maahan sharciga muwaadinka kamid ahaa lama ansisin sharciga xisbiyada waxbaa ka bilowman laakiin aqalka sare in la geeyo inka lama hubo sharciga warbaahinta kamid ahaa sharciga isgaarsiinta kamid ahaa sharciga dhismaha ee guddiga duldagaalka musuqmaasuqa kamid ahaa inuu kaas dhamaystirmay inka lama aqal calaa kulli xaal aniga horta halkaana soo jeediseen isagaaba ku bilownay waxaan idhi waa fiican yahay haddii la qaadanayo laakiin abba iyo barbalooyinka jiro waxaa waaye horta nimankii siyaasadda gacanta ku hayayey baan isku waafaqsanayn macnaha madaxweynaha soomaaliya yaa dooran doona ma labada aqal baa dooran doona mise waxaa dooran doona shacabka soomaaliyeed baan hadda la kala aqoon midda labaad waxaa waa jubbal puntland waxay tiri anagu ma aaminsanin warkii macnaha oo ay caddeeyeen iyo hanaankan doorashadan iyo inay kasoo horseedaan bay caddaysteen jubbaland hadda macnaha way caddaysteen kasoo qaad haddii marka ay hanaanka hadda aad sheegaysaan aysan puntland iyo jubbaland on board ahayn horta macnaha ma doorashada dadka intiisa kale Jub- somaliland aan gacanta lagu hayn dhulkii tuulooyinka iyo degmooyinka iyo meelahaasna ay shabaabku iska dhex muraasayaan galmudugna sidii waa hadda waa furfuran tahay sidii saacad oo maxaa la dhahaa ee maxaa la dhahaa swiss clock baa loo furfuray hadda waa furfuran tahay oo dowlad uma dhisna haddana marka saamileydii siyaasaddu ay isku imaan oo dhahan hab madaxweynaha waxaa dooran doona shacabka ama madaxweynaha waxaa dooran doona baarlamaanka labada aqal ama maxaa la yidhahdaa xisbiyaal ee doorashada lagu galayaa liis xiran ama liis furan haddaan laga heshiin doorasho in laga hadlo waxaa waaye salaad aan waqtigeed la gaarin oo laga adimay waayahay en, eh, xamsa waan ku imanaa laakiin eh, xalima haddaad u jawaabaysa si kooban ha si kooban waa u jawaabaa horta in maanta dhan lagu noqdo siyaasadda haddaan laga heshiin saamileeda heshiiska lagu heshiinayo waa sharciga shaqadiisiyaana socoto guddi dhanaa loo saaray inay kusoo heshiiyaan inay goboladii tagaan inay dadkii oo dhan soo wareegtaan sida ay noqonayso doorashadeena in lagu soo heshiiyo iyagagaraysan wixii laga bedelaana laga bedelo wixii lagu daraana waa intaas waxa maanta dhana loo kooba laba kun iyo toddoba iyo tobankii madashii jirtay waxay saxiixday oo lagu heshiiyey inaan mar dambe four bontifaas lagu noqonaynin sababtaan loogu noqonayn waxa waa ciladihii doorashadaas ka dhacday iyo dhibaatadii dhacday waa la arkay waxaa hadda loo soo cusboonaysiiyaa sidee haddaan kaaga jawaabo en- en harun ee dadka meelaha maqan aan codeynaynin sidee lagu yeelayaa en- en somaliland waa inaa special arrangement loo keenaa sidii markii horeba loo keenayo ilaa dastuurka referendum laga sameeyo ilaa dowladda Som- en, soomaaliya iyo somaliland ay wada hadlaan ay wada fadhiistaan ay meel wada dhigtaan waa wax cad oo halkaas yaal oon la inkiri karin oo oo jiro maantana inta soomaali soo istaagto somalilandna halkaas taagan doorasho lama qabanayo ilaa arrinta somaliland la xaliyana war soconaa inaysan ahayn waa la ogyahay oo ummada dhanaa joogo oo rabo inay isdoortaan nidaam ma samaystaan waaya waaya waaya su-aalaan ku weydiiya marka su-aalaan ku weydiiya marka su-aalaan ku weydiiya marka si koobanna igu jawaab xamsa u tegaya markaas haddii xaalad gaara ay ku soo galaan dadka matalaya somalilan waxaa isugu imanaya baarlamaanka dad laba siyaabood oo laba haboo kala duwan oo doorasho eh, qaabkay doona haatee ku yimid ayaa isugu imanaya baarlamaanka soo saas ma maya maya ma aha ma aha ma aha liiskay soo gelayaan laba xisbigan la dhaho muxuu ahaaye xidig waxaa soo gelaya qabaa'ilka soomaaliyeed oo dhan meeshay joogaan xisbi hadda fawzii xisbigay ka tahay guddoomiye waana qof somaliland ku abtirsada xisbigeeda doorashuu gelaya soomaaliya oo dhan waa inay ku jiraan liiskeeda not only somaliland not only somali muxuu ahay qoryoole iyo bilaajo carab waa soomaaliya oo dhanaa ku jiraysa waa la tirinaa xeeraana kasoo baxaa laakiin heshiiskaa loo baahan yahay waa la qabaa cabdirashiid in heshiis loo baahan yahay laakiin heshiiska sida u dhigaayo uu complicated uga dhigaayo ma aha heshiisku waa sharci doorasho oo heshiis lagu yahay inuu loo soo baxo waayo waad mahadsantahay xamsaan siinaya xamsa dooda waad ka maqnayd eh, maxaa kaaga baxay noloshii laba kun iyo toban iyo lix waxa ugu yar ee lagu heshiiyey ee ugu dhibka yar ee aan eh, annaga xataa meesha lambiga noo noqon karaa bal waxaan qabanay haddaan soomaali nahay waxay ahayd bal muddo laba sano gudahooda in xildhibaan kasta uu xisbi ka mid noqdo waxaan ognahay inaysan taas yar xataa lo aada yar inaysan dhicin waxaa iga baxay aniga eh, weli inaan eh, aad iyo aad aan de wax iyo aan wada jeclayno inaan aada uga hadlayno laakiin haddii walaalow uusan sharcigii doorashadu diyaar ahayn haddaan siyaasadii heshiis laga hayn haddaan dhaqaale jirin ilaa hadda gacanta lagu hayo haddii registrationkii oo voter registrationka aan la samayn haddii xisbiyadii siyaasadu tiim in badan ay magac u yihiin oo aysan maaragtay taasay tahay haddana intooda badan boqol kiiba sagaashan ama boqol kiiba kasii badan sagaashan xatal sagaashan iyo toddoba sagaashan sideed ay caasimada keliya un ka jiraan oo aysan xarigii kale waxba ka jirin waxa weeye doorashada one man ama one vote ama hal qof iyo cod ah ee aan qaban karno muddo hal sano gudaheed ama hal sano ka yarna aan ama hal sano hal sano oo aan haysano doorashada aan qaban karno kolley aniga cabsi badan baa iga haysa waxaan marka aniga aan aan aan aada u adkeynayaa guddigan doorashada guddiga qaranka guddiga madaxa banaan ee doorashada qara doorashooyinka qaranku way dadaaleen technically wax badan bay ka shaqeeyeen laakiin duruufo iyo mashaakilaad badan oo oo jira ayaa jira oo ayaga aan ku xidhnayn oo ay tahay soomaalidu inay si guud u xalisato marka ayagana iyaysan culays ayaga aysan ahayn oon ayaga xaggooda ka imanayaan ayaga la saarin iyo eed ayaguna iyaysan tii ay dhahaan doorashaan qabanayna haddana berri ayayna dadka soomaaliyeed disappoint noqonin oo maaragtay waxayna qaban karin dusha laga aysan iskaga rabin anigu waxaan ku talinayaa realityga inaan usoo laabano oo guddiga doorashadu ay madaxda ay waajahaan oo ay dhahaan annaga waxan iyo waxan iyo waxanaa lanaga rabay laakiin arrimahan kale ee annaga aan naqusaynin waxa waaye waa in ay soo dhamaystirmaan marka inay halkaas la jooga ayaa ila fiican dadkana loo sheego wax caabisada ka fogo saxa oo aan dhahno intaana waan qabsanay intaana waa wa waa noo dhiman tahay hadda marka aniga waxaan aan mar kale ku celinayaa meel fiican baan maraynaa laakiin malaha waxay ku fiiray meeshan aan hadda marayno dawladdan hadda dhisan xilligii ay bilaabanayso malaha meeshan oo kale haddaan mari lahayn waan qiyaasan lahayn ama waan mitinin lahayn inaynu aynu qabsanayno doorasho qof iyo cod ah laakiin hadda final baan taagan nahay oo oo oo termigii dhannaa oo hal sana ayaa aya ayaa dhiman marka waxayla tahay iyadoo intaasoo dha dhiman tahay haddaan ku adkaysano doorasho hal coda iyo iyo iyo hal qof aan qabanaynaa waxaa laga yaabaa inaynu aynu isxafariyayno aniga saasayla tahay waayo aad baad umahadsantahay foosi aadaan ku siinayaa doodii horena waxwaad kaga noqon kartaa laakiin su-aal baan rabay inaad iyadana ka jawaabto arrinta xisbiyada maxaa laga yeelaya xisbiyadu tiradooda aaday u badan tahay horta waad mahadsan tahay haarun xisbiyada waan usoo noqonayaa taa horaan rabaa wax yar inaan ka ihaahdo horta waxaa u muuqataa dood kasta meel kastoo laga hadalhayo inaya ma soconayso doorasha ma dhacayso dee kale four point five kadib loogu loogu dhaco four point fiveka naftiisa cadaalad xumaa jirta la saddex iyo toban qabiil oo soomaaliyeed baarlamaanka kuma jiraan kuma jiraan sababtoo ah waa waa lanoorgareeyey in badanna waa runtii waa laga noorgareeyey anigu kamid baan ahaa dadkii noorgareeyey in lagu daro doorashadii dawey way socon weyday waxaa la samayn karaa waa inta horta isdiidan toban qof kama badna madaxda soomaaliyeed oo isdiidan soomaaliya ma dagaalsana wax laysku hayaana ma jiro dadkan waa dad fiican boqolkii toddobaatan waa dhalinyaro boqolkii shan iyo lixdan waa haween dadkaasoo dhan waa dulmanayaal marka wadanku xaq baa dadku leeyahay xuquuq badan oo banaadamnimaa lagu tumanayaa waxaa weeye doorashadan dalkan indhahay isra saacadooda jebinaysa in hore loo socdo wey afghanistan boqolkii toddobaatan iyadoo la haystaan ka doorasho ka dhacda liberia caasimada keliya jirta doorasho ka dhacda waa la samayn karaa waanay fududahay sharcigaasay ku xiran tahay doorashooyinka sidaan maqlayo wax walow kasta waa u diyaar way way tan tan xisbiyada xisbiyada xisbiyada xisbiyada hadda waa konton iyo afar waxaan umalayn maa konton iyo toddobaan umalaynaya malaa tobaneeyo kalena waa soo socdaan ama labaatan baa imaan doona laakiin waa isku biirbiiraya komishanaa bilowdeen hadda waxaana jira threshold loogu talagaloo layidhi inta baarlamaanka soo geli doontaa haddayse maxay ahaytee waa inay boqolkii toddoba ayaa lagu soo qoray sharciga laakiin hadda xisbiyadu waxay ku taliyeen inay intaas ka yaraato u k oo kale boqolkii shan wixii gaadha ama afar baan umalaynaya wixii gaadha ayaa maxay ahaytee gala baarlamaanka marka taana haddii hoos loo dhigo xisbi sagaal iyo toban helay cod haddii masalan toddoba tahay waa khasaare inuu inuu in in laga reebo sagaal iyo toban qof hel xisbi helay marka xisbiyada way isku birbiri doonaan kolishano xoog laa bilaaban doona hadday xitaa toban kolishan noqoto ama toban xisbi ay noqdaan sil waa okay wey waa inaynu inagu tallaaba oday baa laga soo gudbay koob iyo konton iyo oday baa la galay waa inaan tallaabada kale laga baqana hore loo socda si wadanku uu hore u socdo waay xaalimo yari xisbiyadu rasmi may noqdeen weli maxaa laga doonaya maxaa dhiman xisbiyada foosi siday sheegto waa xisbiyada hadda waa tiro badan yihiin konton iyo toddoba haynaa kuwo kalena way kusoo dirsoomayaan wadankao dhanayna ka kala socdaan oo hal qabiil keliya ma wato hal gobolna kama socdaan waxa waaye waa wadankao dhan qof kasta uu keensaday xisbiga marka sharcigan uu saadaxayo in uu xisbi qofka uu samaysan karo la dooran karo lana lana dooran karo laakiin shuruudaa jira ay kala heeli doono xisbiga inuu sagaal gobol iska soo furo inuu toban kun oo cod bixiyo leeyahay oo laga ko- laga controli doono tobankaas oo kun oo kale tan thresholdkana waa heeli doontaa iyadana xisbiga intaas kursi aan helin iska hari doonaa midda kalena xisbiyadu hadda waa isku buurbuurayaan oo hadda xisbi xisbi waxay afar xisbiya oo sukurta waxaa jirta coalition samaasinka kuwo kalena saasay u socon doonaan midda kaleeto caqabadahan tirada badan oo naloo halhalaynayo waa sharciga doorashada sharciga doorashadaa sheegaya nooca doorashada sharciga doorashadaa sheegayo habka doorashada sharciga doorashadaa sheegayo muxuu ahaa qabi- qabiilka iyo siduu noqonayo iyo sidii loo dooranayo sharciga doorashadaa sheegayo madaxweyne ma sharcigaa soo dooranaya mase waxaa soo dooranaya baarlamaanka sharciga doorashadaa sheegaya baarlamaanka aqalka sare siduu noqonaa waxa dhan oo lagu halhalaynaya oo maanta dhan caqabada caqabada caqabada lagu dhahay waa sharciga doorashooyinka waay- waayo xalima marka haddii marka sharciga doorashadu saa muhiim u yahay baarlamaankan hadda jira saddexdii sano ayuu madaxa ay- ay- ayaa u buuxsamaysa yaa yaa ka gaabiyey oo ahayd inay in- inay dhammaystiraan la meel mariyo maxaa looga bilaabi waayey loo meel mari waayo sanadkii ugu horreeyay sharciga doorashada sharciga doorashada diyaarintiisa waxaa la bilaabay two thousand anaka two thousand fifteen july aa nala sameeyey maalmihii ku-xiga guddigaa loo sameeyey waa ma ay soconin marba tartiib marba tartiib hadduu soo markaanuu soo gaari waa gata laakiin yaa ka mas-uula yaa ka mas-uula yaa ka mas-uula inuu saa u daaco ya yaa ka mas-uula wallahi aniga hadda su-aal aniga aan- in- aan- aan- aan- aniga uma ahayn ilaaliyaha sharciga doorashooyinka iyo yaa ka mas-uula iyo yaa ilaalinaayo iyo iyo yaa sameynaayo ciddi ka mas-uula waa waa la garan karaa waa la weydiin karaa roseskia intaas soo gaaray oo keenay alxamdulilah hadda waa la keenay markii la keenana waxay tahay in lagu soo heshiiyey in loo furo siyaasiyiinta loo furo madaxda dowlad goboleedyada loo furo Waaye.
la arko lagu soo heshiiyey waaya Een, qodobada Waaya, waad tirada mahadsan tahay.
badan uu tirinaayo een, cabdirasaaq oo ah, een, cabdirashiid oo ah sharciga muxuu ahaa muwaadinka sharciga kan sharciga kan kulli waxaa waaye tallaabooyinkaas oo dhan waan marnay mid kasta wixii iga aadanaana waa sameynay sida looga gudbi karo iyo sida loo isticmaali karo iyo sida looga maarmi karo iyo sidaan looga gudbi karo kulli saddex sano ka hore ahayd waxa aan ka shaqeynayna ahayd waaya cabdirashiidaan siinaya horta aniga bismillah aniga horta gabdhahan walaalahay inaan hadda ayaga lado ayaga inaan u shaqaynayo la jira anigu u qabay oo siyaasiyiinta ee weli ishor fadhida waan culeyska ku hayaa maahana iyaga technical aspectigoodana aniga kama soo horjeedo guud ahaanna hal qof iyo hal hal cod in la gaaro waaba rabnaa hadda haddii ay hal malyan oo qof codayaan anagana wax fiican baan u arkaa proportional representationkana wax xunba ma ahan oo optionada aan soo bandhignay isaga ugu horrey marka horta walaalahay aniga horta khaladiisa iga fahmin aniga siyaasiyiinta ee ee isbaarada u taallo waan waxaan leeyahay ha laga heshiiyo maxaa la yidhaahdaa eh, sidii dalka doorasha uga dhicira ayaga laftigoodana xaliim waxay u baahan tahay iyadoo raalli ah inay daashay afar sano shaqaynaysa halgamaysa oo ognahay marka in madaxweynaha ciidanaysa cid hadayta waxaa tiri dastuurka lama baahna wax alla wixii hadda xeerkan haddii hadda xeer hab lagu heshiiyo ama shacab ha doortaan ama aqalka sare iyo aqalka hoose ba madaxweyne ha doortaan haddii lagu heshiiyo waa in dastuurka la dhexgeliyo oo dastuurka baa dal kasta ugu qoran sida madaxweynihiisa loo doorto hadda habaan noogu qoran haddii halkaas la bedelaayo oo hab cusub aan qadanayno oo xeerkan lagu soo heshiiyo waa in doorashada lasoo dhexgeliyo nimankii xeerkan inay ka heshiiyaan la rabay ilaa doorashadu cirka ka dhici maysa xaliba waa inay boosaaso ka dhacdo oo inay garowe ka dhacdo oo waa inay gaalkacyo ka dhacdo oo waa inay baydhabo ka dhacdo oo inay- doorashada ha lagu heshiiso kuma dhawo sharciga doorashada ha lagu soo heshiiso kuma lihi wax yar sug wax yar sug Xal- xalimo xalimo ha dhammaysta wax yar sug walaal please wax yar sug ha dhammaysta
xalima ama doo- doorashada niyadsa- niyadsamadaada kuma imaan karto doorashadan magaalooyin ay ka dhacdaa loo baahan yahay magaalooyinkan dad baa ka taliya dadkan soomaaliya beelo weeye four point five kan aad caayaysaan maanta oo dhan oo ku kacsan tihiin labaatan sanaa looga soo gudbay beelahan hadda aad leedihiin soddon iyo- abaayada ay leedahay fawsiya ay leedahay saddex iyo toban beelood baan baarlamaan ku jirin habkan aad wadaan haddii lagu dhaqmo oo aad wadaan waxaa dhici karta soddon iyo saddex kale inay baarlamaanka soo geli waayaan marka idinka mas-uulka ma ahin dadka inaad khasabtaan dadkan waxaa u miyir qabi jiray gabdhaha hadda raggaasaa wareer ka soo gaarsiiyey siyaasiyiinta wareer ka soo gaarsiiyey gabdhaha loo miyir qabi jiray walaalayaalow macnaha aan runta usoo daadega ee, wax kastoo aad gadaysaanna weakness ku jira ha daboolinina ta- arrimaha adinka ina eedeeda lahayn eedeeda ha xambaaranina siyaasiyiinta is haysana mid ha u xaglina baydha baa lagu soo heshiiyey bare personal representation dad badan ba waxay leeyihin kuma aana soo heshiiyey marka adinka banaanka bahasanka maybe fawsiyaha ka doodo meel ha bixido waa siyaasiyiin oo xisbi leh laakiin adiga dhexdhexaad baa tahay marka proportional representation baa baydhabo looga soo heshiiyey dalkan ku codeynaya hor taas xalimo yari uma taalo inay tiraahdo oo ku adkaysato sababtoo siyaasiyiin ishaysatay koox la tirsanaysaa wax gooriyayna gadaysaa taasa haddood ka taagan tahay lagama heshiin waayo fosiya fosiya fosiya isu xajada
horta waxooga waxa weeye matter of communication hadda annaga sidaan hayno waa lagu heshiyey laakiin waxbaa lagaga daray kismaayo oo waxbaa laga bedelo taas horta waa wa recorded laakiin haddii aan xitaa laga heshiyinin danta ummadda in la ega weeyaan wadahadal bay u baahan tahay dowlad goboleedyada iyo madaxdooda iyo in ay is arkaan guddiyadan ama ka baarlamaanka laga saaray ama maxay haystay electoral commissionka qoladan xaliimo yasiinkeeda amaba hataa yani hadii la heli karo xitaa dad kale si la laysa hor fadhiisto laysaga qardiyo waxbaynu ujeednaa ummadan ma u talinaa aayaha dalkan ma laga taliya waxani waa wadahadal aan wadahadalna waa aan heshiinna waa laga heshiin karaa waxa dhibaato i meesha ma yaalaan dadkuna ma aha col siyaasada oo dhowr qof isku haystaa iyo iyo iyo ma garanaysaa qab waa qabkii ragga intaas weeye waxaa laysku hayaa meesha wax kale ma yaalaan tanaasulna waa loo baahan yahay haddii jubbaland wax ka cabanayso waa in loo tanaasulaa laisleeda haddii jubbaland wax ka cabanayso haddii south west ka cabanayso waa in qolo walba waxay ka cabanayso laisleeda tanaasul la sameeyaa waxana lix bilood xitaa waa lagu soo afjari karaa waayo xalima yari jawaabtaada aniga waa maadsantaa haarun jawaabteedu waxa waaye horta hore xaliima waa guddoomiyaha guddiga doorashada arrimaha teknika ay ka ahayn ka shaqeysa hawada dhanna intaan hadlaayo hal marna ma dhihin doorashada noocaasay noqonaysaa haddana kuma lihi doorashada noocaasay noqonaysaa doorashada nooca ay noqonayso waxaa noo soo sheegaya sharciga doorashada sharciga doorashadana waa inay madaxda qaranka iyo siyaasiyiinta ay kasoo heshiiyaan oo laga heshiiya oo baarlamaanka la keena oo baarlamaanka ansixiya meeshaasaan taagana haddii rabo proportion noqon karaa haddii rabo four point five u noqon karaa waxaan na hagaayo oo aan ku shaqeynayna waa sharciga doorashada hadalkeydina dagaal waa loogu noqon karaa hal mar oo aan dhahay doorashada waxay noqonaya proportional hal maraa ka jirta oo tiri sidee dadka ay isu dooranayaan hadday proportional noqoto sidaas iyo sidaas isu dooranayaan aanle waa in hadday proportional noqoto wadamada dagaalada ka dhaceen nidaamka ugu fiican oo oo loo qabtay waxa waaye sida aan baranay waa proportional laakiin annakana kuma xirna guddiga kuma xirna waxay ku xiran tahay sharciga doorashooyinka waxay kusoo qortaan siyaasiyiinta dalka hogaamiye wa waaya waayahay cab- cabdirashiid waxaan kusiinayaa soddon second kabacdi xamsa aan kusoo gabagabeynaya waad mahadsan tahay ma kala fogin walaashay anigu waxaan qabaa in four point fiveka laga guurana wa waa ila fiican tahay laakiin waxaan qabaa marka laga guuraya iyadoo indhuhu fax yihiin oo meesha loo guurayaan laga warqabo in loo guuro madaxweynaha sida loo loo dooranaya ku qoran dastuurka guddigan ay walaashay guddoomiyaha u tahay aad haba yaraatee ma qabo bal ammaan baan u hayaa eeda siyaasiyiintaan u hayaa hadday hadda heshiin oo galmudugna ay furfurnaato puntland iyo jubbaland ay maqan yihiin south westn ay four point five rabto doorashaan qabanayna wax kasoo atuusan yihiin iyo hadda lasoo afjarayaana ila leeyahay waa soo dhaweynaa ilaahay runaa ka dhigo markaasna ayadoo aan four point five ahayn aan aan ahayn oo qof iyo cod loo gudbana aad baan u taageersanahay marka isku wax baan sheegayna laakiin daaqado kala duwan baan kasoo fiirinaya waan isleeyahay waaya xams hadalka ugu dambeya aan kusiiyo macruuf macruuf macruuf wax yar sug sug sug wa- waxaan ku leeyahay sharci doorasho oon la helin doorasho lama qaban karo anaa hadda ku dhahayo igama aadan maqlin sharci doorasho ma jiro doorashaan qabanaa sharci doorasho waa in la helaa waana inay ku heshiiyaan puntland jubbaland galmudug south west kulli qayb qayb qaybaha naloo qaybiyey waa inay ku heshiiyaan waaya waaya xalima waad mahadsan tahay marka qodobkaa waad cadays Mahadsantahay.
xamsaan siinaya hadalka ugu dambeeya wa- haarun waxba iskuma diideen dhammaantayo waxaan qiraynaa in wax la qabtay waxaan qiraynaa in caqabada badan ay jiraan oo uu ka mid yahay eh, sharciga doorashooyin keliya haddaan soo qaadno sharciga doorashooyinku wuxuu ka la gelayaa dastuurka dastuurka haddii dib loogu noqdo nafsu dowlad goboleedyadu waxay tirsanayaan in aysan qayb ka ahayn qayb yacni oo oo masalan tusaale ahaan guddigan oo oo oo technicalka ee dastuurka loogu talagalay icnic la yidhahdo guddiga ee ee dastuurka koraya ee xubno dastuurku ka firaya inaynan kulahayn saa darteed inaynan baadka ka ahayn xataa waxa socdoo dhan bay dowlad goboleedu sheeganayaan marka haddii sharci lagu degan yahay had- oo laisugu degan yahay haddii dastuurkii laisugu degan yahay waxaad moodaa inay u baahan tahay e e e meeshu cabdirashiid uu aada ugu soo celcelinayo oo ah in la heshiiyo inay laga maarmaan tahay kulligana waan karsanayna caqaba jiraan waana laga gudbi karaa laakiin waxaa ka saba in siyaasada laga heshiiyo si loo dhaqaaqo waddankeennana siyaasadunba halkaa la geysay siyaasadunba khilaaf siyaasadadan baana mushkilada ugu weyn ay tahay ilaa haddana waxaad moodaa mid nuqeyl yahay ilaa laga heshiiyana waxay la tahay inay adkaanayso hawlahan kale in la qabto guddigana waan ammaanayaa wax aada u weyn bay qabteen runtii wayna ku mahadsan yihin waayo hal su-aal baan weydiinayaa xalimeyri Eh, su-aasha- su-aashaas waxa weeyaan hanaanka doorashadu wuxuu aada ugu soo tiirsanaa odayaasha dhaqanka dhowaanahan ugu dambeeyeyna al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday odayaashii dhaqanka degaanadooday ugu yeedheen howlihii aad ku jirteen waad ka baxaysaan bay dhaheen mucaahadooyin bay qaarkood la soo galeen sida ay maamul goboleedyadu sheegeen bal arintaa ka hadal iyo haddii ay jiraan eh, wax saameyneeda ku yeelanayso ama si aad uga hortegaysaan abo waa mahadsan tahay hanaanka doorashada ee aan u soconno odayaasha dhaqanka meelkana odayaasha dhaqanka kheyr allaha siiyo n n shaqo fiican ay soo qabteen waa lagu soo gudbay maanta n- n- n- inaan ka hadalnaba doorasho qof iyo cod oo hore u soconno ayagaan kusoo gaarnay reerka meelay soo gaarsiiyeen meeshaas in laga wada waayo marka oo hadda kadib siyaasadii odayaasha in- in- in- inaysan isu soo gelin ee doorasho noocay ahayd annaga waxa aan samayn jirnay doorasho ma ahayn doorashayaan la dhihin waxay ahayd selection xulasho ama xulashadaan weligeed ku jiraynaa oo odayaashii oo hadda aabad u jeediinba in muxuu ahaay in al-shabaab inay wacdeen oo direction isla soo siiyey een, ay jirto aan ku jiraynaa xulashadaas ama adduunkaan la mid noqonaynaa dad adduunka la jaan qaadi karaan noqonaynaaho doorashaan aadaynaa doorasho markii la aadana oday ma soo galo
barnaamijkii faaqidaaduna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yeri guddoomiyaha guddiga doorashada qaranka foosiye yuusuf xaaji aadan oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa macadka daraasaadka heritage iyo xamse cabdi barre guddoomiyaha guddiga doorashada ee jubbaland inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegaystayaal waxaa inala socodsiinayay xaaruun macruuf halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a gebagabada idaacadda aynu kusii dhownahay markan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
waxaan ahay ruux baad qabaa haddana bukaan laadnayay waxaan ahay ruux ambiyay habeenkii badi hurdada waxaan ahay ruux baad qabaa haddana bukaan laadnayay waxaan ahay ruux ambiyay habeenkii badi hurdada waxaan ahay beer qoofo intuu galgacayl ka baxay waxaan ahay beerashawe goholyo ku riday waxaan ahay beer qoofo intuu galgacayl ka baxay waxaan ahay barashawe goholyo ku riday laftaydan bimiyo nugul baladiya dhigee ileen beer caashaq galay intuu baahida qabe baaqiyo cabashada baroorta
codka fanaanadda ayaan warsamo shire ayaad dhegaysanayseen gabagaban waxay u ahayd idaacaddeenii galabnimo cabdixakiin maxamuud shirwax iyo nigo jamaal axmed cusmaan ayaa nila socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidmo dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
dabadeedna abaa ka baxay barbaharsaan raaci laa beegsanadee
This is V.